culimmada ahlusunna wal-jamaaca ee magaalada mandheera ayaa ugu baaqay madaxda gobolka waqooyi bari inay iska ilaaliyaan kala geynta ummadda iyagoo u soo jeediyey madaxda inay u sinnaadaan bulshada waxaa kaloon kuugu baraarujinaynaa ninkaada madaxda oo soomaaligu ahow meelad joogtaba joog khaas ahaan hadda noogestan aan joognaa saddexda gobol meel aad joogtaba ninkaada madaxda eh oo ama wasiir noqo ama bamany secretary noqo ama noqo nin madax hoose noqo ama jiif noqo ama mid maaragtay xafiisbooye noqo nin kasta oo mas-uuliyad haaya waxaan leenahay ha is ilaaliyo oo ha iska ilaaliyo afxumada iyo aflagaadada culammada uu geysanaya iyo kala geynta ummadda uu kala geynaya oo uu leeyahay reer fulaan meel hebel iyo meel hebel ayaan maaragtay sidaa ku yeelnay reer fulaan meel hebel iyo meel hebel ayaan sidaa ku yeelnay sax kuuma aha sharaftaada kuma habboono haddii lagu soo doortay reer noodastan ayaad madax u wada tahay haddii gaarisa lagaa soo doortay ama wajeera lagaa soo doortay ama madheera lagaa soo doortay soomaaliya oo dhan aad madax u tahay kenya oo dhan aad madax u tahay nin kasta oo madax eh oo muslimiinta iyo soomaalida noodastan ka mid eh ama meel kale ha joogo ummadda yuusan kala geynin ha isu keena sidoo kale culimmada ahlusunna ayaa xusay in ay jiraan madax ku xadgudubto culimmada ahlusunna waxa ay carabka ku dhufteen in haddii ay ka waantoobi waayaan madaxda u gafto ahlusunna ay faataxada u mari doonaan waa sida ay hadalka u dhigeen rag waaweyn oo rag waaweyn iska dhigahayo bidhaantana muslin ooga eg haddana culamaa u ahlusunna waljamaaca ku xadgudbahayo oo isku dayay weliba sheeganaya inay leeyihiin culamaa u ahlusunna waljamaca waan titiraynaa war culamaa ahlusuna waljamaaca ilaahay baa abuurtay aad uma titiri kartid miskiin baa tahayba weliba qofka asagaah naloo sheegay waxaa weeye da'diisi markaan fiirino xilligaa wahaabiye maba jooginba wahaabiyada hadda uu ku faanayo dhinacyaha ka fadhido xilligaa mayba jooginba waxaa xaqiiqaa marka inuu ku dhashay nikaax culamaa u ahlusunna waljamaaca inuu ku dhashay baan aaminsanahay waayo xilligaa mayba jooginba nimankaan afartan sanay joogaan da'dooda waa afartan jirba marka saaxiibow haddii ma taqaanaayey ninka aabbahaa iyo hooyadaa isku nikaaxay waa waalidkaae aad caayayso ood ku xadgudbayso ood la dagaalamayso haddee meeshaa waxaa ka muuqato inaad caasi tahay qofka caasigaana ilahay agtii waxba ooma yaallo qofka caasigaana ilahay agtii waxba ooma yaallo marka waxaan kugu nasteexaynaynaa kelmadaha xanafta leh eed soo dirayso ka noqo waxaanu leenahay culamada ahlusunna waljamaaca meel kastoy joogaan ummadda noocaasoo kaleeta ah oo sidaa u dhaqmayso ahlu xaqa waa idinka ahlulaahiga waa idinka hadday ka waantoomi waayaan nasteexooyinka loo dirahayana ay qaadan kari waayaan faatixada in loo mara insha allahu tacala shartooda in ilahay umadda ka kafeeye faatixada loo maraya insha allahu tacaala in ilaahay shartooda ummadda ka kafeeye cid madaxa oo wanaagsan oo mataqaanaay ummadda isu soo jiidayso oo ahlu khayra oo khayrka ka shaqaynaysana ilaahay kursiga uu ku haynayaa insha allahu ilaahay hala jirana waan leenahay insha allahu tacaala cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera